wax kasta oo ay dawladdu samaynayso ama ay ballan qaaday garab istaagga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda keligeed dalkan kuma filla hay-adihii ku fillaa lahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xooggana hadday kobcayaanay kacayaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dawladda soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay wasaaradda tacliinta bes ma aha middaa oo hadda shaqadeedii qabsatay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda ayaa shaqadoodii qabsaday wasaaradda difaaca ayaa ka dhan wax la sheego iyo wasaaradda amniga gudaha oo ayagana amniga meesha ay marsiinayaan aan arkeenno wasaarad kasta waa sidaas hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay wacyigelinta iyo dhallinyarada hadday tahay haweenka iyo xuquuqdooda mid walba waxay u taagneed waa dhaqaajisay halla garab istaago waxaan rabnaa marka dardaarankeennu uu yahay hay-adahaas dawladda ee dhaqaaqay halla garab istaago siyaasadda hay-adaha ka shaqeeyo waad aragteen wasaaradda konstituushinka arrimaha gudaha way wadaa dib u eegistii konstituushinkaa socoto konstituushinkii toban sano dhammaan waayey kow iyo toban sano marayo ayaan rabnaa inuu bila ku dhammaado haddii alla yidhaah oo dalkani uu yeesho konstituushin dhaba walaalayaal dadka soomaaliyeedow ogaada